بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan labaatan askari oo yuhuud ah oo dhimashay dhaawac ku noqday weerar kooxaha muqaawamada ay ka fuliyeen mandiqada jabaaliya ee magaalada khaza iyo cadowga oo qirtay khasaaraha gaaray dowladda sacuudiga oo barakicin iyo dilal ku haysa dadkii degganaa tuulooyinka laga dhisayo mashruuca fuxshiga niyom haddaba maxaan ka ognahay tirada qoysaska la barakiciyey kuwa la dilay iyo tuulooyinka dhulka lala simay madaxweynaha ruushka oo gaaray dalka shinaha xilli uu sii xoogaysanayo isxulufaysiga xukuumadaha mooska iyo biijin ee ka dhanka ah reer galbeedka waa sidee xidhiirka dowladda masar iyo maamulka yuhuudda kadib qabsashadii sahaa'inada ee marinka rafax qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa kooxaha muqaawamada filistiin ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgal guulaystay waxa ay ka fuliyeen mandiqadda jabaaliya ee dhacda waqooyiga magaalada khaza weerarkan oo dhacay maalinnimadii shalay ee arbacada ayay ku beegsadeen cutubyo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee sahaynada oo halkaasi ka waday howlgallo war ka soo baxay kooxaha wax-iskacaabinta filistiiniyiinta waxa ay ku sheegeen in howlgalkooda ay ku dileen in ka badan laba iyo toban askari ayna sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askar badan xilliga askarta yuhuudda la beegsanayey ayaa waxa ay ku sugnaayeen mid ka mid ah xaafadaha ku yaala mukhayamka jabaaliya waxayna sidoo kale muqaawamadu beegsadeen ciidan kale oo gurmad ahaa maamulka yuhuudda waxa uu qirtay in jabaaliya looga dilay ilaa shan askari warbaahinta yuhuudda ayaa aad u hadal haysa dhacdadan iyadoo ku tilmaamtay musiibo weyn oo ku habsatay ciidankooda sidoo kale dadka yuhuudda ah ayaa u barooranaya askarta looga laayay mandiqadda jabaaliya kooxaha muqaawamada ayaana muuqaal ay faafiyeen waxa ay ku soo bandhigeen sida uu u dhacay howlgalka
هم على الدرج هم على الدرج قول له جهز قول له جهز حالك قول له جهز حالك من خشب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر سنأتيكم بالموت الزوام قسما سنأتيكم بالموت الزوام ها ها- الآن تقدموا لتجمعوا أشلاءكم يا أيها الجبناء تقدموا لتجمعوا لتجمعوا أشلاءكم الله أكبر ولله الحمد
howlgalkan ka dhacay mandiqadda jabaaliya ee waqooyiga qidaaca khaza ayaa ka mid noqonaya howlgalladii ugu khasaaraha badnaa ee ciidanka sahaynada la kulmaan muddada toddobada bil ah ee ay duulaanka ku joogaan jiida khaza
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواني waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay alaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir maxamed iyo ilyas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadanno barnaamijkeenna caalamul yowm sidoo kalena aan ku falanqayno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka eliyaas cabdulaahi si uu inoogu soo qabto wargeyska ugu horeeya maahiraad baad u mahadsan tahay haddii aan dhegaystayaasha u soo qabanno saxiifadda ugu horreysa waxay noqonaysaa the boston globi oo ka soo baxda dalka maraykanka waxay daabacday maqaal ay uga hadlaysa safar saacado ka hor uu dalka jina ku tegay madaxweynaha ruushka valadimir putin kow iyo toddobaatan jirkan raashiyaanka ah ayaa safarkiisa noqonaya midkii ugu horreysay ee dibadda ah tan iyo markii uu ku soo rogaalceliyey kursiga kremlinka wuxuuna maqaalku tibaaxayaa in socodkan uu daaranaa arrimo dhowr ah oo ka dhexeeya labadan dowladood soo dhoweyn kadib waxaa hadda la qorsheynayaa in putin uu kulamo dhowr ah la yeesha dhiggiisa waddanka jina ninka lagu magacaabay shin jinbin iyadoona ay ka wada hadli doonaan arrimo dhowr ah oo quseeya xiriirka labada dhinac iyo kor uqaadista iskaashiga gobolka waraysi uu valadimir putin siiyey wakaaladda wararka ee shinwa ee kasoo baxda dalka shiinaha ayuu ku yidhi waxaan raadin doonnaa inaan aasaasno iskaashiyo dhow oo dhinaca warshadaha iyo tiknolojiyadda horumarsan ah waxaan kaloon isku dayi doonnaa inaan dhulweynaha shiinaha ka dhex helno goobo bannaan oo aan u adeegsan karna tamarta nukliyerka waxauu kaloo putin sheegay maahirow in heer sare uu maraya xiriirka u dhexeeya iyaga iyo shiinaha middaasina dabcan waxay dharbaaxo siyaasadeed ku tahay maraykanka oo aanan sinaba u arki karin ruushka sidan oo kale kulan xukuumadaha beijin iyo moscow dhex maray sannadii gaar ahaan bishii februari maraykanka aad ayuu uga carooday waxaana sare ukac sameeyey dagaalka qabow ee u dhexeeya dowladaha shiinaha iyo maraykanka waad mahadsan tahay walaalka eliyas wargeyska inoo xiga waa ra'yul yowm oo ka mid ah wargeysyada carbeed wuxuuna wargeyskan daabacay maqaal ku saabsan khilaaf diblomaasiyadeed oo ka dhex taagan maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladda dabadhilifka ah ee masar wuxuu wargeysku sheegay in xaalad kacsanaan ah uu galay xiriirka ka dhexeeya dowladda masar iyo maamulka isugu yeeray israa'el wuxuuna intaasi ku daray in khilaafku uu iminka gaaray heer aada u sarreeya oo aysan labada dhinac martigelin sannado badan ayna adag tahay in la saadaaliyo waxa uu khilaafkaasi horseedi doono wuxuu wargeysku sheegay in hadallada ka soo baxaya masar ay yihiin kuwa ilaalinaya khadka diblomaasiyadeed ee yahuudda balse wargeysyada ka soo baxay yahuudda qoraalada ay daabacayaan ay muujinayaan in xiriirka labada dhinac uu sii xumaanayo ra-yul yowm ayaa dhowr maalmood ka hor ilyaasow sidan oo kale shaaca uga qaaday iyada oo soo xiganaysa ilawareed lagu kalsoon yahay in dowladda masar ay ku hanjabtay inay ka laaban doonto dhexdhexaadinteeda hadda socota ee ku aadan xabad joojin ka dhaqan gasha marinka khaza taasi oo haddii ay dhabowdo xaaladda ku adkeynaysa maamulka gumaystaha oo xilligan baahi weyn u qaba in dagaalka lasoo gebagabeeyo maxaabiistiisana dib loogu soo celiyo wargeyska ayaa sheegay in wargeysyada ka soo baxa deegaanada yuhuudda ay maanta xaqiijiyeen saraakiisha maamulkaas in ay si rasmi ah uga digeen benyamin netanyahu in dowladda masar laga yaabo inay si rasmi ah uga baxdo dadaalada dhexdhexaadinta ah ee lagu dejinayo xaaladda dagaal ee marinka khaza iyo sii deynta maxaabiista sahaayinada taasi oo ay ku tilmaameen in ay sii xumeynayso xiisadda wargeyska haratas oo uu soo xigtay wargeyska ra'yul yowm ayaa sheegay in saraakiisha yuhuudda ay walaac ka qabaan suurtagalnimada in uu hoos u dhaco heerka iskaashiga labada dal si gaar ahna dhinacyada difaaca iyo sirdoonka waa haddii aan la xallin buu wargeysku yidhi dhibaatada hadda taagan eena saraakiisha maamulka yuhuuddu waxay sidoo kale muujiyeen cabsida ay ka qabaan in xiisadda u dhexaysa talaabiib iyo alqaahira ay kaga sii darto dagaalka hadda ka soconaya marinka khaza iyo in ay burburaan wadahadalladii u dambeeyey ee lagu doonayey in lagu heshiisiiyo een kooxaha wax iska caabinta iyo maamulka gumistaha yuhuudda maahir aad baad u mahadsan tahay isla qodobkan annagu ku guda jirno wargeysyo dhowr ah ayaa arrintan wax ka qoray waxaana ka mid ah wargeyska ameerikaanka ah ee wall street journal isagoona wax ka qoray arrimaha khaza iyo sida uu u sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya maamulka yuhuudda iyo dowladda dabadhilifka ah ee masar waxa uu wargeysku sheegay in masar iyo yuhuudda xiriirkooda uu hadda maraya meel aad u khatar badan tan iyo markii lasoo gebagabeeyey heshiiskii kam david ee u dhexeeyey labada dhinac muddo afartan iyo shan sana ah ka hor sida uu tibaaxaya wargeyska wall street journal masar waxay dhanka kale hadda qorsheynaysaa inay ku biirto dowlado badan oo raba in maamulka yuhuudda xasuuqyada uu geysanaya ay horgeeyaan waxa loogu yeera maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dhanka kale maahiru qoraal lagu magacaaba igor sobint ayaa mid ka mid ah majalladaha ka soo baxa dalka ruushka waxa uu ku qoray maqaal la xiriira qodobkan waxa uuna sheegay in masar ay go'aansatay inay joojiso kulmo la qorsheynaya inay la yeelatay yuhuudda lana rabay inay ka dhacaan magaalada talaabiib maahiru sida adiga horey u soo xustay iyo tan markii la isku geeya dabcan waxa ay muujinayaan xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya labadan dhinac iyadoona masar ay weli ka cabsi qabta haddii ay yuhuudda duulaan ku soo qaadaan marinka rafax sida uu noqon kara xaalkooda iyo waxa caqabada ah ee ay wajihi karaan
waad mahadsan tahay walaalka iligaas wargeyska ugu dambeeya xubinteenna wargeysyada caalamka waa wargeyska the telegraf ee kasoo baxa wadanka ingiriiska ilyaasoo wargeyskan waxa uu daabacay warbixin uu kaga hadlayo in mala awaal ay tahay naqshadeeyaasha siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka kuwaasi oo sheegaya inay leeyihiin awood buuxda islamarkaana ay sameyn karaan dhacdooyin aanan meelna ka jirin asxaabtooda iyo kuwa ka soo horjeedana ay ku qasbi karaan in ay siyaasadooda ku qancaan taasi oo uu wargeysku sheegay in lagu beeniyey mandiqadda bariga dhexe isagaoo tusaale u soo qaadanaya yemen een wargeysku wuxuu sheegay in ciidamada yemen oo uula jeedo kuwa xuutiyiinta ay badda cas ka geysteen toogashooyin gaar ah tan iyo bishii nofembar oo ay ku beegsanayaan maraakiibta ciidamada maraykanka wuxuu wargeyska sheegay in tiro ka badan ilaa boqol jeer ay tan iyo nofembar ay qaadeen xuutiyiintu weeraro ka dhana maraakiibta maraykanka ee ku socdaala biyaha badda cas iyo gacanka cadmeed weeraradaasina ay yihiin kuwo ilaa iyo imika ka sii soconaya biyaha badda cas waxa uu wargeysku sheegay in maamulka baydhan oo kaashanaya dowladda britain ay isku dayeen inay beddelaan xisaabaadka istaraatiijiyadeed ee ay adeegsanayaan xuutiyiinta iyaga oo qaaday tallaabooyin milatari oo ka dhana xuutiyiinta ku sugan ee magaalooyinka balse wargeysku wuxuu sheegayaa in xaqiiqada ay tahay in maraykanka lagu qasbay in uu fuliyo howlgallo milatari tallaabooyinka milatari ee ay qaadayeen xuutiyiintana ay caddeen u tahay in siyaasadda maraykanka ay saameyn ku yeelanaynin go-aanka yemaniyiinta haba yaraatee buu wargeysku yidhi maadaama ay weli sii socdaan gantaalada xuutiyiinta ee ku hoobanaya maraakiibta maraykanka iyo kuwa reer galbeedka ee biyaha badda cas wargeyska waxa uu sidoo kale soo qaatay dowladda iiraan wuxuu sheegay in dowladdaasi ay waxba kama jiraan ka dhigtay siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka iiraan oo dowladda maraykanka ay u aragto cadowgeeda koowaad xilligii trumpna ay dowladdaasi isaga baxday heshiiskii nukliyerka taasoo keentay in maraykanka uu cunaqabatayn ku soo rogo dowladdan maadaama ay heshiiska isaga baxday wuxuu wargeysku sheegayaa in dowladda iiraan aysan dheg jalaq u siinin cunaqabataynta uu soo rogay maamulka dowladda maraykanka ayna sii wadatay soo saarista hubka wax gumaada ee nukliyerka waxa uu wargeyska warbixintiisa kusoo gebagabeeyey in maraykanka uu inta badan buunbuuniyo awooddiisa islamarkaana uu dhayalsado awoodda ay leeyihiin dalalka kale iyo inay iska caabin karaan siyaasaddiisa arrimaha dibadda aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guniy gebagaba u ahaa xubintii wargeysyada ee maanta iminkana aan dib idinkuga celina dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaasuu inooga sii ambaqaada qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom maamulka dabadhilifka ah ee ala sacuud ayaa bilaabay dhismaha magaalada loo qorsheeyey in yuhuudda la dejiyey dhulka xaramaynka isla markaana laga dhigo goob ay u soo tamashla tagaan gaalada caalamka wararka ka imaanaya xaramaynka ayaa sheegaya in dowladda sacuudiga ay qaaday ololo ballaaran oo lagu barakicinayo kumanaan kun oo qoys kuwaas oo deggan toban antuulo ah ciidamada gaarka ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa loo xil saaray bannaynta dhulka laga dhisayo magaalada niyom ama naacuum oo ah buqcad loo asteeyey inay noqoto xarunta ugu weyn ee fuxshiga dhulka jasiiradda carabta saraakiil hore oo ka tirsan ciidamada boqortooyada sacuudiga ayaa daaha ka fayday in maamulka maxamed binu salmaan uu qaaday howlgal qarbudaad ah kaasoo dhulka lagula simay tuulooyin dhan iyo dadkii degganaa shabakadda warbaahinta dowladda ingiriiska ayaa faafisay warbixin qarsoodi ah oo wadataa caddaymo iyo sawirro taasoo muujinaysa sida bahalnimada ah ee ciidamada aala sacuud ula dhaqmayaan dadka tuulooyinka ku dhaqan iyo xoolihii ay haysteen korneel raabi xalcansi ayaa warbaahinta u sheegay in la siiyey awaamir dhigaysa inay banneeyaan dhulka ay degto mid ka mid ah qabaa'ilada sacuudiga si dhulkaasi looga dhiso mashruuca shaydaaniga ah ee loogu magacdaray daline waxa uu sheegay in ciidamada u adeegsanaya gaadiidka gaashaaman iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ay rasaas iyo bambooyin la dhiceen qoys weliba oo diida inuu ka guuro tuulooyinka dadka qaar ayaa si toos ah loo tooganayay waxaana sidaasi faray maxamed binu salmaan oo ah dhaxal sugaha murtadka ah ee nidaamka ala sacuud xukuumadda dabadhilifka ee riyaad oo wax laga weydiiyey inay ka jawaabto sababta shacabkeeda ee sidaas ugu gelayso ayaa diiday in wax caddaymo ah ay siiso warbaahinta dhismaha magaalada niyom oo afka cibriga yuhuudda lagu yidhaahdo nacum waxa uu ku kacayaa adduun lacageed oo gaaraysa shan boqoloo bilyan oo dollarka maraykanka ah una dhiganta saddex boqol sagaashan iyo shan bilyan oo geniga istarliinka ah waana qayb ka mid a aragtida labada kun iyo soddonka ee sannaddii laba kun toddoba iyo tobankii la soo shirtagay maxamed binu salmaan wararku waxa ay sheegayaan in cagta la mariyey dhul ay degganaayeen ilaa lix kun oo qoys waxaana dadka laga dhigay kuwo la dilay kuwo la barakiciyey iyo kuwo xabsiyada lagu guray ilaa afartan iyo laba qoys ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen ciidamada ashahadala dirirka ah ee maamulka aala sacuud ciidamada dowladda oo wataa gaadiidka baldoosarrada iyo cagafcagafta ayaa dhulka la simay tuulooyin ay ka mid yihiin alkhariibah shormaan iyo kiyaal sawirro uu qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinaya tuulooyinka dhulka lala simay waxaana howlgalladaasi qayb weyn ka qaadanayay ciidamada wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda aala sacuud ururka alqisdi ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka rayidka sacuudiga ayaa tallaabadaani ku sifeeyey faldembiyeed bahalnimo ah oo uu geysanayo maxamed binu salmaan sawirrada uu dayax gacmeedka qaaday waxaa laga dheehan karaa isbitaallo guryo iyo iskuulo dhulka lala simayo sida qorshuhu yahay mashruuca dalayn ayaa ku fadhiisanaya dhul cabirkiisu yahay boqol iyo toddobaatan kilomitir wuxuuna u dhigmaa masaafada ay isku jiraan salfador iyo guwantamala ama alkaahira iyo al iskandariyah ee dalka masar dowladda aala sacuud ayaa ku doodaysa in aragtida labada kun iyo soddonka ee maxamed binu salmaan uu u soo allifay sacuudiga ay ka dhigayso mid ishiisa dhaqaale ay ku tiirsanaan doonto dalxiiska islamarkaana laga kaaftoomi doono shidaalka uu dalkaani hodanka ku yahay tallaabooyinka foosha xun ee nidaamka aala sacuud uu u geysanayo shacabka muslimka ah ayaa looga gol leeyahay sidii loo raaligelin lahaa yuhuudda iyo nasaarada مملكة النعوم اليهودية هذا حلم يهودي تاريخي مع إعلان ابن سلمان لمشروعه الجديد مشروع ميرور لاين والتكلفة المش... تكلفة المشروع التقديرية ألف مليار أو تريليون دولار تقريبا للأسف الشديد لا يدركون خطورة الوضع في بلاد الحرمين ولا يدركون حجم المؤامرة والمخططات التي من أجلها تم اختيار بن سلمان في هذه المرحلة ولهذا تم تأسيس هيئة الترفيه والضجة التي رافقتها حتى يشغل تفكير الناس ويلفت انتباههم ريثما تمر المؤامرة والجميع غافل عنها نحن نتحدث هنا عن احتلال اليهود لبلاد الحرمين احتلال اليهود لبلاد الحرمين أنه يتم تسليم أرض الحرمين لليهود تماما كما تم تسليم فلسطين سابقا لليهود هكذا تم تسليم فلسطين لليهود في البداية كان وجود اليهود عبارة عن تجار وشركات زراعية وانتهى الأمر باحتلال كامل وهذا بالضبط ما يحصل في بلاد الحرمين الآن ولكن بسرعة أكبر مما حصل في فلسطين بل نحن نتحدث عن مؤامرة قاربت على الانتهاء فعليا كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها ويا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay saameyn intee la eg ayay sababi kartaa hurda la'aanta maxaase ka dhalan kara warbixintan soo socota waxaa inoogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir akaademiyad gudaha waddanka maraykanka ayaa sheegtay in lixdan iyo shan boqolkiiba dadka waddankaasi ay hurdada ku dhex hadlaan qayb ka mid a maraxisha noloshooda carlos shinki oo ku takhasusay dhibu nafsiga kana tirsan xarunta heniben count ee jaamacadda minnesota ayaa sheegay in isla hadalka qofka inta uu hurdo uusan dhibaato oo keliya ku ahayn shakhsiga hase ahaatee uu sabab u noqon karo cudurro halis gelin kara noloshiisa sida inay istaagto neefta u ka qaato hawada waxaa akaademiyaddu xustay in haddii uu kordho isla hadalka ruuxa inta uu hurdo ama ay kasoo muuqato da-da ama ay kula soo beeganto cudurro kale oo uu qofkula ildarnaa sida jareeska ama gariirka ama lulmo saacadaha maalintii ah ay dhammaanba arrimahaasi habboon tahay in dhakhtarka lagala tashado waxaa intaa ku dartay in xaalado badan aysan u baahnayn in daaweyn cayiman lagula tacaalo isla hadalka xilliga hurdada hase ahaatee haddii ay mushkiladdu ku xidhan tahay cudurro kale oo caqabad ku ah hurdada waa in dhakhtarku daaweeyaa kuwa ugu muhiimsan ayay tiri waxyaabaha ugu badan ee keenaa in qofka uu la soo dirso isla hadalka xilliga hurdada waxaa ka mid ah in qofka uu dareemo walwal iyo xaalado walbahaar ah in uusan lahayn nidaam u qundiyey saacadaha hurdada iyo inuu seexdo goob ku cusub ama meel uusan hore ula qabsan genever mon oo iyadana ah dhakhtarad dhibu nafsiga iyo xanuunada hurdada kuna sugan magaalada shikaago ayaa sheegaysaa in hurdada uu qofku iskula hadlo ama uu ku sheekeeyo ay sidoo kale mushkilad ku tahay ashkhaasta ama halka qof ee qolka ay wada seexdaan waxay ishaareen in qofkii qol la wadaaga ruux sheekeeya wakhtiyada uu hurdo ay tahay inuu shito aalad ka mashquulisa dhegeysiga hadalka qofkaasi sida maruuxad uu koreeyo codka ay bixinayso ama uu si kale isaga xaliyo dhegeysiga waxa uu sheegayo ruuxaasi dhanka kale dhibaatooyinka la xidhiira hurdo la-aanta waxaa lagu tiriyaa mashaakil si weyn ugu dhex faafsan in badan oo dhallinyarada ka mid ah kuwaas oo wax badan waqhtiyadooda ku bixiya shaqooyin maalmaha ah halka marka ay fursadda ugu soo horeysa helaan ay qaataan hurdo dheer arrinkaas oo keenaya inaysan fawaa'ida muhiimka ka helin hurdada macad fadhigiisu yahay magaalada colonia ayaa tilmaamaya in haddii qofka uu awoodi waayo inuu hurdada si degan ku qaato dhowr habeen oo isku xigta inta lagu guda jiro isbuuca ama xitaa gudaha bil kaamil ah uu shakhsigaasi wajahayo xanuuno la xidhiira hurdada si looga hortago arrinkaas waxay khubaro caafimaad ay adkeynayaan muhiimadda ah in qofku samaysto nidaam xadidan oo u cayimo hurdada qolka uu seexanayana uu ahaado mid degan oo mugdi ah firaashkana uusan u adeegsan wax akhrin daawashada telefishin ama uu ku cunteeyo balse uu kusoo koobo inuu seexdo xilliga hurdada marka laga hadlayo in qofku ay kasoo dhici weyso hurdada marka uu jiifkiisa tago waxaa lagula talinaya in mar kale uu ka tago firaashka waxaana u wanaagsan ay yidhaahdeen inuu si deg deg ah uga kaco marka ugu horreysa uu kasoo tooso hurdada si ka duwan inuu ku daaho jiifka aan hurdada lahayn waxaa sidoo kale macadkan uu ku teliyey in laga fogaado dhegeysiga aaladaha codka bixiya ama isticmaalka kombiyuutarada muddo yar ka hor wakhtiga jiifka waxayna milacsadeen in cabitaanada tamarta qaxwada iyo shaaha madow iyo midka cagaaran ay saameeyaan jirkana ku dhiirigeliyaan soo jeedka sidaas darteed waa in laga fogaado ay yidhaahdeen xilliyada habeenka waxay sidoo kale ka digeen ashyaada kale isbeddelka ku keena jirka sidoo kalena saameyn ku yeesha nidaamka hurdada ee habeenkii iyagoona ka taxadiray samaynta jirdhis lagu daalayo ka hor inta uusan qofku si toosa u tegin jiifkiisa dhinaca kale haddii aan kusoo noqono dhanka cudurka neef xiranka ee xiliyada hurdada aqalka cad ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha dalkaasi joe baiden uu qalab u isticmaalo si aysan neefta ugu xirman inta uu hurdo waxay mas-uuliyiinta dalkaasi sheegeen in hogaamiyahooda uu adeegsado jihaaska c b a b oo ah qalab qofka u soo jiida hawada kuna saacida inuu neefsado inta uu hurdo cudurka gaalkan uu qabo ayaa sidoo kale waxaa la ildaran malaayiin qof oo amerikaan ah oo ku sugan gudaha dalkaasi hase ahaatee waxaa ka dhasha cuduro halis ah ugu dambeyn sababa in qofka uu dhinto haddaba maxaan ka naqaan xanibaadda neefta ee hurdada waa iskudhexyaac ku yimaada hurdada oo sababa in muddo toban sikin ama ka badan uu qofku awoodi waayo inuu neefsado waxayna dhacaan markay si tartiib tartiiba u dabcaan murqaha dhuunta kaas oo doorkiisu yahay inuu joojiyo qulqulka hawada ee dhanka sambabada sida laga soo xigtay mayo clinic iskudhexyaacaasi wuxuu caqabad ku noqdaa awoodda uu jirka u yeelan lahaa inuu helo hurdo dhammaystiran waxaana kala go-a neefta uu soo kiciya shakhsiga si uu awood ugu yeesho inuu neefsado astaamaha cudurkan waxaa ka mid ah inaad aragto shakhsi hurdoonaya saacadaha maalintii khuro cod dheer iyo sidoo kale soo kicitaan afka uun ku kooban qof weliba ayuu ku dhici karaa cudurkan hase ahaatee cawaamil ayaa jira oo sare u qaada halista waxyeeladiisa waxaa ka mid ah cayilka cabidda sigaarka cudurka sonkorta iyo sidoo kale neefta sidoo kale gabowga iyo ciriiriga hawamareenka ayaa iyagana ka mid ah waxyaabaha ka qayb qaata halista cudurka neef xiranka ee xiliyada hurdada qaarkood waxaa si caadi ah loogula tacaalaa daawooyinka halka daawada ugu muhiimsan ay ku tilmaameen inay ku jirto qalabka hawada bixiya ee c p a b waa qalab u samaysan qaab u eg sida faanka maroodiga wuxuuna leeyahay dabool si uu hawo joogtaha oo sugan u gaarsiiyo shakhsiga si uu markaasi hawamareenka uga dhigo mid furan inta uu qofku hurdo cudurkan waxaa dadka la ildaran ugu caansan kuwa amerikaanka ah iyadoona tirada waddankaas ee qabtaa lagu sheegay shan iyo labaatan milyan waxaana qayb ka ah dadkaasi gaalka hogaamiya waddankaasi si guud caalamka waxaa cudurka neef xiranka xilliga hurdada la ildaran tiro dad ah oo gaaraya sagaal boqol soddon iyo lix milyan oo dad waaweyn ah kuwaasoo da-dooda u dhexayso soddon ilaa lixdan iyo sagaal sano
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamul yowm kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ليلنا فالقا وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى